halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul butros rasuul butros wuxuu si qaraar haddaba ula hadlayaa munaafiqiinta aan lagu karaynin inay maqlaan kitaabka waxaana rasuulku uu leeyahay gudcur ma jiri jirin laakiin iyagaa keenay waa niman aan qadarinin kuwa cilmiga leh oo waa niman dabagala jidhka iyo faakihaysigiisa waxaa rasuulku uu leeyahay sida ku qoran warqaddan labaad cutubka labaad aayadda tobanaad sida tan khusuusan kuwa jidhka raaca iyagoo damaca nijaasta ah ku socda oo sayidnimada quursada iyagu waa indha adag yihiin oo waa macangeg waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka saddexaad cutubka saddexaad wuxuu rasuulku uga hadlayaa saddex arrimood oo kale ah kow sida dunidu ay noqon doonto dabeecad ahaan wakhti ka hor intaannu masiixa dunida ku soo laaban labo qorshaha ilaah uu u hayo dunidan waxaana loo kala saarayaa maaddadaasi saddex mawduuc waxaana weeye duniyooyinkii hore kuwa maanta iyo kuwa imaan doona mustaqbalka saddex waxaa ugu dambeeyaa canaanashada uu canaananayo rumaystayaasha masiixa oo wuxuu siinayaa caqli celin talo iyo weliba tusmooyin aasaas u ah rumaysadka masiixa isla sidii rasuulladii kaleba ay inoo siiyeen waxaana hadalladiisa loo qaadanayaa canaan waayeel waxaanan kaga gudbi doonnaa warqaddan labaad oo gebagaba maraysa kitaabkii cobadi ah oo ka mid ahaa nebiyadii axdigii hore
Ilahamba, Ilahamba,
markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay xukunka dunida ku soo fool leh iyo in samada iyo dhulkaba la laalaabi doono laakiin loo laalaabi maayo sidaa ay idinka idinla tahay laakiin waxaa loo laalaabayaa nidaam cilmi ku dhisan waxaana rasuul butros oo ka hadlaya sidii ilaah dunida uu u laalaabayo uu leeyahay laakiinse maalinta rabbigu waxay u imaan doontaa sida tuug oo kale maalintaasi oo ay samooyinku baabi'i doonaan iyagoo sanqar weynu ka yeerayso oo waxyaalaha buuranna iyagoo gubanaya ayay baabi'i doonaan dhulka iyo shuqullada ku jirana waa la gubi doonaa haddaba kadib markii dunidan xukun la saaro taasoo rasuul butros uu inoo sharaxi doono ayaa waxaa la abuurayaa samo cusub waxaannu haddaba meeriska cutubkan saddexaad idinka bilaabaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan haddii waxyaalahan oo dhammu ay sidaasi u baabi'i doonaan haddaba dad caankee ah baa idinku waajib ah inaad noqotaan si aad ugu dhaqantaan dabeecad quduus ah iyo cibaado waxaa rasuul butros uu ku leeyahay masiixiyiinta marka la eego wixii horay u dhacay iyo waxa dhici doona mustaqbalka ma ahan inaynu meel isxabkinno ama carruur sii ahaanno ama muranno waa in loo howlgalo sidii masiixa loo raaci lahaa oo kuweenna masiixa raacayna aynu ku dadaalno sidii ereyga injiilka loola qaybsan lahaa walaalaha aan weli maqal haddaba bal aan su'aalku weydiiyey maxaad samaynaysaa maanta si aad gacan ugu geysato baafinta qowlka ilaah waa arrin waajib ku ah wehelnimo waliba masiixi waliba iyo wadaad waliba waa in mid waliba ee hadalka rumaystay uu ka fakero sidii uu hadalladii ilaah ku baafin lahaa qof waliba ee masiixi ah xil baa ka saaran baafinta hadallada ilaah maxaa haddaba adigu aad ka samaynaysaa waxyaalihii aad maqashay rasuul butros wuxuu leeyahay haddaba dad caankee ah baa idinku waajib ah inaad noqotaan si aad ugu dhaqantaan dabeecad quduus ah iyo cibaado weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka saddexaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota idinkoo sugaya oo aad ugu dadaalaya imaatinka maalinta ilaah taasoo samooyinku iyagoo ololaya ay baabi'i doonaan waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ayay dhalaali doonaan waxaa rasuulku uu leeyahay idinkoo sugaya oo aad ugu dadaalaya imaatinka maalinta ilaah rasuul butros wuxuu la hadlayaa yuhuuddii dibadda ku kala yaacsanayd oo wuxuu leeyahay maalinta rabbiga way soo dhowdahay marka samooyinku iyagoo ololaya ay baabi'i doonaan oo waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ay dhalaali doonaan haddaba marka samooyinka la duuduubo ayay maalinta rabbiga imaanaysaa taasoo joogto ah sida aynu ku arki doonno kitaabka muujintii cutubka kow iyo labaatanaad aayadda koowaad haddaba wuxuu rasuulku leeyahay sida ku qoran aayadda laba iyo tobanaad taasoo samooyinka iyagoo ololaya ay baabi'i doonaan oo waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ayay dhalaali doonaan waa wax la yaab leh in waxyaabahan cilmiga ku fadhiya uu ka hadlo nin ka kalluumaysan jiray badda galiilii ilama ahan in xitaa butros uu garanayay sida biyaha faraha badan ee baddii uu ka kalluumaysanayay ay u baabi'i doonaan ama u guban doonaan ha yeeshee walxada loo yaqaano atamka oo ah waxyaalaha dunida lagu dhisay ayaa wax waliba dhalaaliya wuxuuna butros u isticmaalayaa ereyga dhalaalis hannaan kale waana erey ka duwan kii uu dhalaalista u isticmaalay sida ku qoran aayaddii tobanaad waxaa iminka uu isticmaalayaa tekomai waana erey macno ahaan ka dhigan baytalmaalka dabeecadda ama waxaa loola jeedaa in wax waliba ay lumayaan ama ay noqonayaan ciid wax waliba way soo idlaanayaan ama dhammaanayaan waxaa cilmiyan lagu sifayn karaa macnaha ereyga marka la tuuro atomig bamka in shucaaca wax baabi'iya ee loo yaqaano radio active kaasoo ku wacanaya melikuul waliba ama marinnada hiriirka hawada ama marinnada hirarka hawada haddaan intaasi uga baxno duniyooyinka maanta ayaannu markaasi horay idinku sii wadaynaa mawduucyada uu cutubkani ka kooban yahay waxaana iminkaan isla eegaynaa duniyooyinka mustaqbalka wuxuu haatan rasuul butros ka hadlayaa waxyaabaha imaan doona ama ina hor yaal waana dunida imaanaysa markaa ma ahan in dunida la baabi'iyo kama dhigna in ilaah go'aan uu ka gaarayo intuu intaasi uga haro dunidii iyo dadkii inkastoo dunida horay loo ciqaabay oo ciqaab kalena ay sugayso haddana ilaah wuxuu abuurayaa duni cusub rasuul butros oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad waa baalka afar boqol afar iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan laakiinse sidii uu inoo ballanqaaday waxaynu sugaynaa samooyin cusub iyo dhul cusub oo xaqnimo dhex deggan tahay dunideenna maanta mid xaqnimo laga helo ma ahan waxaan xaqnimo lagu arkaynin golayaasha siyaasadda maxkamadaha iyo weliba goobaha wax lagu barto meel waliba waxaa ka jirta cadaalad darro iyo eex ha yeeshee waxaa xaqnimadu ay dhex deganaan doontaa samada iyo dhulka cusub ee ilaah uu samayn doono nin heesaa ah ayaa wuxuu yidhi nayrosku waa ciid waa negi adduunyadu haddaba dunidu negi ma ahan mid kalena wuxuu yidhi gabar yahay adduunyadu waa geed walhanaya oo jirrid lagama gaadho wuxuu ku soo gunaanadayaa ama uu ku soo hoorinayaa heeska iyadays guraysa markaa dunidu negi ma ahan weliba wax waliba sidii loogu tala galay uma socdaan waxaa deegaan waliba ee dalkayaga ah ka jira cadaalad darro waxaa dagaalka keenay in la helo xukun kii hore ka wanaagsan oo ka cadaalad roon laakiin waxaa soo baxday in markii deegaan waliba kuwii u dhashay ay xukunka la wareegeen inay kororto cadaaladdarradii waxaana soo baxday dabaqado kala fog dad yar oo ka mid ah dadkii deegaanka degganaa waxay heleen maal aad iyo aad u fara badan ha yeeshee dadka intiisii badnayd waaba looga sii daray waxay taagan yihiin yaa mar sidii beri ay ahaan jirtay ka dhiga xaaladda waxaa taasi ugu wacan in dunidan ayaan xaqnimo ka jirin ama aan laga sugaynin ilaahna dunidii hore ayuu cusboonaysiinayaa isla sida ragga warshadaha leh ay gawaaridii hore u beddelaan oo gawaari cusub ay u soo saaraan oo kale waxaa laga yaabaa in xoogaa gawaaridii hore uu ahaa ilaa iyo afar iyo labaatan quwadda faraska ah markaasaa waxaa laga dhigayaa in ka badan laba boqol iyo afartan quwadda faraska ah markaa tankeedii tamarteedii iyo taagteedii iyo xawaaraheediiba wuu isbeddelayaa ilaahna sidaas oo kale ayuu dunida ka dhigi doonaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuuna noqon doonaa dhul wacan oo dadku ay xaqnimo ebiyaan waxaanan garanayaa in sida nebi daa'uudba uu sii waxiyey in dunidanu ay noqon doonto mid aan la mid ahayn sida ay maanta tahay waxaa zabuurlaha uu leeyahay waayo isagu wuxuu u imaanayaa inuu dhulku xukumo wuxuu dunidu ku xukumi doonaa xaqnimo dadyowgana cadaalad wuxuu dhulku noqonayaa meel xaqnimadu ay ku badan tahay oo wax badan ka beddelan dunideenna maanta haddaan intaasi uga gudubno maaddada ku taxalluqda samooyinka cusub iyo dhulka cusub ee ilaah uu uumi doono ayaannu iminka eegaynaa maaddada ugu dambaysa ee cutubkan saddexaad waxaana weeye maaddada qusaysa canaan waayeel oo loo soo jeedinayo mu'miniinta masiixiyiinta ah balsi aynu arrinkaasi isaga ah wax uga ogaanno ayaannu dhegaystayaal haatan idin akhriyaynaa warqadda labaad ee rasuul butros waa cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed gacaliyaalow idinkoo waxyaalahaasi sugaya ku dadaala in laydiin helo idinkoo nabdoon oo aan wasaq iyo eed lahayn ilaa hortiisa waxaa haddaba rasuulku uu leeyahay sidaas daraaddeed gacaliyaalow idinkoo waxyaalahaasi sugaya waxaa taasi ay ka micno tahay haddaba maadaama aynu garanayno in dunida iyo shuqulkeeda oo dhan ay guban doonaan inaynu garanno ahmiyadda ay leedahay nolosha cibaadada leh inta aynu dunidan ku noolnahay waa inaannu intaan dunida joogno ku noolaanno nolol masiixinimo waana nolol ilaah laisku soo cayo saaxiib maxaa dunidu qiimi ay leedahay maanta waa maxayse yoolashaada ma waxaa tahay qof masiixi ah oo hirgelinaya yoolal wax ku ool ah dadka qaarkii ayaa yoolasha nolosha u qaata sida inay qoys wacan yeeshaan oy ka taxadaraan taasina waa wax wanaagsan saaxiib qofna wuxuu ku dadaalaa sidii ilmihiisa uu wax ku bari lahaa taasina waa yool aad u wanaagsan inkastoo haddaba yoolashaasi oo dhan ay ahmiyad sare leeyihiin haddaba ma isweydiisay meesha noloshaadu ay ku hiranayso ma waxaad ku hiranaysaa inaad ilaah u noolaato haddii aad ilaah u noolaato wax kasta ee kale way iska hagaagayaan sida inaad qoyskaaga ama reerkaaga aad wax u qabato iyo inaad ilmahaaga jaamacado geysato wax waliba way hagaagayaan oo waxba kaa hallaabi maayaan dhegaystow waxaan haddaba iminka ku soo dhowaanaynaa gebagabada warqadda labaad ee rasuul butros iyo weliba cutubkan saddexaad waxaana la soo kala baxaynaa baalka afar boqol afar iyo toban ee axdiga cusub waa cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sidii walaalkeen gacaliya bawlos idinku soo qoray xikmaddii la siiyey ku tiriya in dulqaadashada rabbigeennu ay tahay badbaado rasuul butros wuxuu adkaynayaa dulqaadashada oo wuxuu leeyahay ku tiriya in dulqaadashada rabbigeennu ay tahay badbaado waxaana taasu ay ka micno tahay haddii ay kula noqoto in masiixu uusan berri imaanaynin waxaa taasi uu u yeelay adiga aawga waa adiga dhegaystaha ah ee aan weli rumaysanin injiilka masiixa oo wuxuu ku siinayaa fursad ah inaad rumaysato adiga iyo inta kale ee aan masiixa weli rumaysan dulqaadashada aynu dulqaadanayno ayaa fursad inoo siinaysa kuwanna badbaaday inaan u kuurgalno xiisadaha dunideenna maanta ma ahan inaynu ku baradadno waxyaabaha dhacaya iyo isbeddelka soconaya ilaah wuxuu joogaa samada sare wax waliba kuma qumana dunida laakiin wax waliba isaga ayaa habaynaya taasina waa farriinta axdiga cusub ma ahan inaynu ku baraarugno waxyaalaha dhacaya iyo isbeddelka soconaya ilaah wuxuu joogaa samada sare wax waliba kuma qumana dunida laakiin wax waliba isaga ayaa habaynaya taasina waa farriinta kitaabka axdiga cusub oo rasuul butros wuxuu ina xusuusinayaa in rasuul bawlos uu arrinkaasi inagala hadlay waana inaan inta la dhowrayo masiixa la shaqo la'aan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka la soo baxaynaa aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan siduu warqaddiisii oo dhan waxyaalahan ugaga hadlay kuwaas waxaa ku jira wax in la gartaa ay dhib badan tahay oo jaahiliinta iyo kuwaan adkayn ayaa qalloociya siday qorniinka kaleba u qalloociyaan oo ay u halligmaan rasuul butros wuxuu leeyahay wixii rasuul bawlos oo qoray waxay qayb ka yihiin qorniinka wuxuu kaloo leeyahay rasuul bawlos wuxuu soo saaray run baaxad dheer oo weliba rasuul bawlos keliya maahane butrosna wuxuu halkan inoogu muujinayaa run aad iyo aad u qoto dheer oo rasuulkuna wuxuu muujinayaa waxyaabo qarsoona markii ay joogto duniyooyinkii hore kuwa maanta iyo kuwa imaanaya mustaqbalka soo socda weli waxaannu ku jirnaa dhammaadka warqaddan labaad iyo weliba cutubkan saddexaad waxaanan la soo baxaynaa baalka afar boqol afar iyo toban ee axdiga cusub waa cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed gacaliyaalow idinkoo waxyaalahan hore u garanayay isjira yaan laydinku kaxaysan qaladka kuwa sharka ah oo aydnaan ka dhicin adkaantiinna waxaa halkan ku qoran shay ay tahay inaan garanno saaxiib haddaba saaxiib ha noqonin nin masiixi ah oo caajis ah oo ka gaabayo inuu dhug u yeesho hadallada ilaah waa inaad si wanaagsan u barataa kitaabka adigoo hadba meel aan wax ka indhiindhaynaynin laakiin xoogga saaraya hadallada ilaah ma ahan in wakhti gaaban oo keliya la raaco hadallada qirada weyn leh ee ilaah aqoonta baaxadda weyn leh oo aynu hadalladii ilaah kala soo baxayno waa in laga arkaa noloshayada oo ay saameyn weyn ku yeelataa nafsaddeenna waxaana lagaa doonayaa inaad noqoto masiixi ad adag oo aan waxyaalaha aan macnaha lahayn u dhicin sidaannu idiin bidhaaminay bilowgii warqaddan ayaa rasuul butros uu doonayaa inaannu aqoonno masiixa waxaana hadalka warqaddan oo dhan lagu soo koobayaa aayadda ugu dambaysa ee ah aayadda siddeed iyo tobanaad ee cutubkan saddexaad waxaana rasuul butros uu leeyahay sida tan soo socota laakiinse ku koran nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaano ha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin wuxuu rasuulku leeyahay ku koran nimcada iyo aqoonta sayid ciise masiix haddaba aqoonta rasmiga ah ma ahan xeer iyo qaacidada walxada ama qarsoodi ama qarsoodi sida firqooyinka bidcada ah ay dadka baraan ama ay ku doodaan hal mid baa ahmiyaddu ay tahay waxaana laynoogu sheegay kolkii hore injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda saddexaad markaasoo sayid ciise masiix uu lahaa tanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan adoo ah ilaaha runta ah oo keliya iyo inay gartaan ciise masiix kii aad soo dirtay rasuul butrosna wuxuu leeyahay laakiinse ku koran nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaanuha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin rasuul butros wuxuusan ilaabaynin sidii sayid ciise masiix uu ugu wanaagsanaaday isagoo ahaa nin aan cilmi lahayn oo weliba kalluumaysato ah markii dambe rasuul butros wuxuu noqday nin aad iyo aad mudiic ugu ah sayidka oo rumaysan inuu sayidkiisa yahay wuxuuna u jeclaaday sida badbaadiyihiisa oo wuxuu u jeclaa sida inuu yahay qofka ugu dhow ama ugu sokeeya oo uu leeyahay welibana wuxuu ka cibaadaystay masiixa isagoo garanaya in masiixu uu ahaa wiilkii ilaah iyo weliba masiixii ilaah rasuul butros wuxuu ku soo gunaanadayaa warqaddiisaan sida tan isaga ammaanuha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin welibana aniga iyo adigaba way inoo wanaagsan tahay inaan masiixa jeclaanno markii aynu berashadiisa wakhti u hurno sida laga muujinayo hadalladiisa ayaannu ku koraynaa garashada aynu isaga garanayno waxaana rasuul butros uu leeyahay laakiinse ku koran nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaanuha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin waxaannu dhegaystayaal intaasi ku soo koobaynaa cutubkii saddexaad iyo weliba warqaddan labaad ee rasuul butros waxaanan quudarraynaynaa inaad ka bogoteen oo waxyaabo fara badani ay idinka kordheen aqoontan baaxadda weyn leh ee ku qoran kitaabka quduuska ah ee baibalka guud ahaan gaar ahaan warqaddan labaad ee rasuul butros waxaad garateen in duniyooyinkii hore la ciqaabay waxaad kaloo garateen in duniyooyinka maanta ay xukun hoos joogaan waxaa kaloo aad fahamteen in xukun khatar ah uu ku soo fool leeyahay dunida iyo in samada iyo dhulkaba la soo duuduubi doono maalin maalmaha ka mid ah oo beddelkoodiina la abuuri doono duni cusub waxaana rasuulka oo taasi ka hadlaya uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan laakiinse siduu inoo ballanqaaday waxaynu sugaynaa samooyin cusub iyo dhul cusub oo xaqnimo dhex deggan tahay waxaannu haddaba filaynaa inaad ka hesheen khushuuc iyo waxbaris warqaddan labaad waxaanan iminka soo gaarnay horudhaca kitaabka nebi cubadyaah waxaannu haddaba ku bilaabaynaa dhegaystayaal horudhaca ciddii qortay kitaabka nebi cubadyaah cubadyaah waxa uu ka micno yahay addoonkii yahweh wuxuuna kaloo ka mid yahay afarta nebi ee aynaan wada garanaynin taariikhdoodii hore oo welibana qoray waxyi saddexda kale ee nebi waxaa ka mid ah xabakuug xaagaay iyo malaakii afartan nebi waxba laga garan maayo cubadyaah wuxuu baalasha kitaabka quduuska ah u soo gelayaa sida reer aakhiraad kitaabka wuu ku qoran yahay laakiin haddana waxba ka garan mayno wuxuuse u qalmaa magaca loo bixiyey oo ahaa addoonkii yahweh waayo bilxaqiiqa wuxuu ahaa addoonkii yahweh addoonku kuma faano abtir waxna kuma raadiyo mana la aha in munaafacaad uu ku jiro abtirka cubadyaah wuxuu ahaa nebiga qoray mid ka mid ah waxiyada ugu waaweyn ee qorniinka ditorbusai oo ka hadlaya nebiga ayaa wuxuu leeyahay ilaah wuxuu ballanqaaday in magiciisa oo keliya uu sarreeyo iyo in waxyigan kooban laga ogaado dunida cubadyaah waa kitaab gaaban laakiin lagu tilmaami karo mid sida bamba oo kale ah waa wax yar hase yeeshee haddana waxaa ku qoran farriimo xoog badan
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin